بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda maali oo dalkeeda ka cerisay shan diblomaasi oo ka tirsan faransiiska mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo burkina faso ka fuliyey weerare lagu dilay tobannaan askari iyo mu'asasada azalaaq ah oo soo saartay isdaar cusub sarkaal ka tirsan maamulka yuhuudda oo sheegay inuu sii kordhayo khataraha iiraan ee mandiqadda kuna baaqay dagaal degdeg ah oo yuhuuddu mar kale ay ku qaadan dahraan dhibaato istaraatiijiyadeed intee la-eg ayuu turkiga ku qabaa iskaashiga militari ee sii xoogaysanaya ee u dhexeeya sahaynada iyo qubrus dowladda ruushka oo isaga baxday heshiiskii yurub oo mamnuucayay jirdilka maxaabiista tallaabo lagu tilmaamay inay moskow ku doonayso inay nafta ku dhaafiso kumanaan maxaabiis ah oo ay ku qabatay dagaalka yukrain safiirkii dowladda koonfur afrika ee faransiiska oo isagoo meyd ah laga helay magaalada baariis iyo maamulka yuhuudda oo lagu eedaynayo inuu ka dambeeyey tallaabadaasi kadib go'aankii koonfur afrika ee maxkamadda i c c ay ku geysay talaabiib maxaan ka naqannaa asalka geed talaalka amba geedka ay soomaalidu u taqaanno geed hindiga fawaa'id noocee ah ayaa ku jirta sideese ayaa looga adeegsadaa geyiga soomaalida iyo guud ahaanba caalamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda maali ayaa dalkeeda ka celisay ilaa shan diblomaasiyadeed oo ka socday dowladda faransiiska sida ay muujinayso warqad sir ah oo wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda boomako ay u dirtay baariis dukumiintigan ayaa muujinaya dowladda maali oo dalbanaysa in si deg deg ah dalkeeda ay kaga baxaan ilaa shantan diblomaasiyiinta ah iyadoo sidoo kale codsatay in gebi ahaanba la joojiyo xiriirka faransiiska ee la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada tan iyo sannadkii waxaa sii kordhayey xiisadaha u dhexeeya dowladaha galbeedka afrika ka jira iyo sidoo kale faransiiska kadib inqilaabyadii militari ee isxigxigay ee ka dhacay gobolka taasoo markii dambe baariis ku qasabtay in guud ahaanba mandiqadda ay bannayso isla galbeedka afrika ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerare waxa ay ka fuliyeen gobolka kaya kuwaas oo lagu beegsaday saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyaadka ciidanka xukuumadda wagadugu mid ka mid ah duulaannadaas oo allah fadligii ka dhacay deegaanka goobirow ayaa waxaa lagu dilay ilaa lix iyo labaatan askari halka mujaahidiintu ay ku soo qaniimaysteen hub isugu jira noocyo kala duwan duulaankaas ayaana dhacay maalinnimadii axadda ee toddobaadkan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta weerar lagu dilay maleeshiyaad kale ayaa waxa ay ka fuliyeen isla gobolka kaya maalinnimadii jimcaha aynu soo dhaafnay kaasoo isagana lagu soo qaniimaystay hub isugu jira nuucyo kala duwan dhanka kale mu'asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa faafisay muuqaallo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay howlgalla mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddamada burkina faso iyo maali mid ka mid ah muuqaaladaas waa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhig malishaadka xukuumadda maali ay ku leeyihiin gobolka mubti weerarka oo dhacay xilli habeen ah ayaana waxaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo dhowr jiha ka weeraraya fadhiisimaha cadowga
زنجري يا بندقية اشمعي دوما فتية واسألي في الحرب هيا يا سلاح المدفعية زنجري يا بندقية واشمخي دوما فتية واسألي في الحرب هيا يا سلاح المدفعية هذا وقت الانغماس يا رصود الافتراس درعوا الكفر المآسي والرزايا العلقمية اقتحاما في الأعادي سددوا رمح الزناد حطموا جيش الفساد واهتفوا لا للدنية لا للدنية لا للدنية زمجروا الله dagaal xoogan kadib waxaa u suurtagelaysa inay gacanta ku dhigaan difaaciyada cadowga iyagoo sidoo kale soo qaniimeysanaya hub isugu jira nuucyo kala duwan sidoo kale muuqaal ay faafisay azalaaqah ayaa isagana waxaa lagu soo bandhigay weerar ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala waddanka burkina faso bishii lasoo dhaafay ayayna mujaahidiintu waxa ay sii xoojiyeen howlgalladooda iyadoo tirakoobka jamaacada ka soo baxay lagu sheegay in ilaa boqol askari lagu dilay howlgalladii dhacay rabiicul awal kuwaasoo afar iyo toban ka mid ah ay ahaayeen kamaa-in halka weerarada tooska ah iyagana ay ahaayeen toddoba iyo labaatan mujaahidiinta ayaana waxa ay fuliyeen hal howlgal inqimaasi ah iyo sidoo kale kow iyo labaatan howlgal oo qarxyo ah waxaa howlgalladaasi lagu burburiyey ilaa konton iyo afar ka mid ah gaadiidka cadowga halka sidoo kale mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen ilaa lix iyo toban gaadiidka dagaalka ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
aad baad u mahadsan tahay suhayb waxaan ugu horayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa netanyahu oo isku diyaarinaya dagaal kale oo uu ku qaada iiraan kadib haddii ay suuragasho xabad joojinta uu trump u soo bandhigay kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay iyo saraakiil yuhuud ah oo qiraya arrinkan warbixin uu daabacay wargeeska the jerusalem bost ayaa daaha ka qaadaysa suuragalnimada albaab kale oo dagaal oo uu netanyahu doonaya in uu ka furo dhanka iiraan haddii mar ay suuragasho xabad joojinta ay soo bandhigeen isaga iyo trump taasoo muddo afar maalmood ah ay u qabteen kooxaha muqaawamada filistiin in ay kaga soo jawaabaan si loo hirgeliyo ay yidhaahdeen wargeeska oo soo xiganaya taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka yuhuudda ayaa sheegay in haddii lasoo afmeero dagaalka khaze islamarkaana la hirgeliyo xabad joojinta uu soo bandhigay trump ay jirto suuragalnimo ah in benyamin netanyahu uu doonayo in mar kale uu dagaal ku qaado dalka iiraan kaasoo ka ballaarnaan karaa midkii hore ee socday muddada labaiyo tobanka maalmooda ah waxa uu sarkaalkan caddeynayaa in heegan ay ugu jiraan xaaladaha kala duwan ee ka imaan kara bariga dhexe sidoo kalena amar buuxa lagu siiyey in diyaar ay u noqdaan go-aanada kala duwan ee ka iman kara benyamin netanyahu ee ku wajahan dowladda iiraan sarkaalkan ayaa sidoo kale intaasi hadalkiisa ku daray in iiraan oo duulaankii hore kala kulantay waxyeello xoogan ay waqti xaadirkan u muuqata mid ku jirta diyaargarow baaxad leh dhankeeduna ay filasho xoogan ka qabto in benyamin netanyahu uu duulaan kale ku qaadi karo mar haddii xabad joojin laga gaaro xiisadda khaza sida wargeeska newsweek ee ka soo baxa dalka maraykanka dhankiisa uu daabacay saraakiil ka tirsan dowladda iiraan iyo madaxdii hore ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa iyagana dhankooda soo saaray saacadihii lasoo dhaafay hanjabaado culus oo ka dhan ah maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyagoona u sheegay in haddii maamulka sahaynada ay ku soo qaadaan weerar xoogan iiraan in iiraan ay ka jawaabi doonto tallaabadaas islamarkaana aysan ka waaban doonin markan duulaan ay ku qaada gudaha dalka maraykanka gunaanadkii isku biraatumashadan ay samaynayaan labada dhinac ayay saxiifaduhu leeyihiin waa mid ay ku gadaaman yihiin haliso fara badan oo uu wajihi kara dhulka loo bixiyo bariga dhexe iyadoona kala go-yo xoogan ay ku imaan doonaan badeecadihii mari jiray marinbiyoodka hormus taasoo ah baqdinta ugu xoogan ee caalamka uu wajahayo haddii iiraan lagu qaado mar kale duulaan xoogan dhibaato istaraatiijiyadeed oo intee la eg ayuu turkigu ku qabaa iskaashiga milatari ee sii xoogaysanaya ee u dhexeeya qubrus iyo yuhuudda waxauu wargeeska yeeni shafaq ee ka soo baxa dalka turkiga daabacay warbixin uu ku muujinayo khatar istaraatiijiyadeed oo xoogan oo ay wajahaysa xukuumadda ankara taasoo salka ku haysa sii xoogaysiga uu sameynayo xiriirka u dhexeeya maamulka qubrus ee griiga iyo yuhuudda waxauna turkigu middan ku tilmaamayaa marba marka ka dambaysa halis istaraatiiji ah oo ku wajahan ciidamada cirka iyo kuwa dhulka ee turkiga ee ku sugan badda mediteraneanka waxa uu wargeeska yeeni shafaq iftiiminayaa in nidaamyada cusub ee difaaca cirka ee uu maamulka gumaystaha yuhuudda waayihii dambe geeyey qubrus ay yihiin kuwa si buuxa badiil ugu noqon kara kuwii hore ee qubrus yiilay ee qadiimiga ahaa middan ayaana si cad u muujinaysa in xukuumadda ka arrimaysa qubrus ay si dhab ah u ballaarinaysa awoodda difaac ee kala dhexaysa maamulka gumaystaha yuhuudda waxay warbixinta oo sii socota caddaynaysaa in muddo dhow uu maamulka gumaystaha yuhuudda gudaha dhulka qubrus geeyey nidaamyada difaaca cirka ee casriga ah ee bragmakis tan iyo bishii janaay ee sannadkan ayuuna maamulka gumaystaha yuhuudda waday ololaha uu nidaamkan difaaca cirka ku geynayo gudaha jasiiradda qubrus iyadoona ugu dambayn ay suura gashay taasoo maamulka ordogan uu ka muujiyey walaac xoogan fasales blamas waa wasiirka difaaca ee qubrus waxa uu sheegay isbeddelka awoodda militari ee badda mediteraneanka ay ku qasbayso in qubrus ay si weyn u xoojiso awooddeeda difaaca hawada iyadoo aanan loo eegaynin cidda lala gelayo ayuu yidhi maadaama aan khatar weyn ka dareemayna dhanka turkiga ayuuna hadalkiisa sii raaciyey wargeeska yeeni shafaq oo warbixintiisa sii wataa ayaa xusay in maamulka gumaystaha yuhuudda uusan keliya qubrus siin hub iyo qalab kale oo milatari balse uu netanyahu doonaya in jasiiraddan uu u beddelo xarun istaraatiiji ah oo dhinaca difaaca ah muhiim uga ah xukuumaddiisa waxayna sidoo kale doonayaan in halkan ay ka dhigtaan goob ay ka hagaan amnigooda internetka ee cyber security-ga iskaashiga milatari ee qubrus iyo israa'iil ayaa u muuqda mid si toos ah liddi ugu ah danaha istaraatiijiga ah ee turkiga wuxuuna kordhin doonaa xiisadda siyaasadeed iyo tan milatari ee badda mediteraneanka ankarana waxay u aragtaa in la dejiyo nidaamyo difaac oo dhanka cirka ah dhulkan iyo xarumo cyber internet ah halis weyn oo ka dhan ah awooddii ay ku ilaalinaysay danaha iyo joogitaankeeda gobolka waxaa gunaanadkii sidaas lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeeska yeeni shafaq ruushka oo isaga baxay heshiiskii yurub ee mamnuucayay jirdilka maxaabiista arrin lagu tilmaamay in moscow ay doonaysa inay qaaddo tallaabooyin ay nafta ku dhaafinayso shakhsiyaad badan oo reer yurub ah ama kuba yukrain u dhashay oo lagu qabto dagaalka hadda ka socda gudaha waddanka yukrain warbixin uu daabacay wargeeska global bankin ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu saacadihii lasoo dhaafay si rasmi ah u saxiixay sharci waddankaas uu si toos ah uga baxayo heshiiskii reer yurub ay kula jireen ee ka dhanka ahaa jirdilka maxaabiista sida warbixinta ay caddaynaysa heshiiskan ayuu ruushka ku biiray sanadka marka uu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii tan iyo xilligaas xukuumadda moscow ayaa qayb ka ahayd walow bilihii ugu horreeyey ee sanadkan uu soo bilaabay ruushka gocasho uu ka sameynaya qaar ka mid ah qodobada heshiiskan iyadoona markaas kremlinka uu ku goodiyey inuu ka bixi doono wakhti aanan fogeyn balse ugu dambayntii maalinnimadii shalay ayuu valadimir putin si toos ah u saxiixay in ay ka baxeen haddii ruushka ay yihiin heshiiskan ka hortegayay in jirdil lagu sameeyo maxaabiista qodobada ugu waaweyn ee ruushka ku qasbay in heshiiskan uu ka baxa ayay majalladdu ku sheegtay inay ugu horreysay in golaha yurub ay diideen in wakiilo ruush ah ay qayb ka noqdaan guddiga qodobada heshiiskan mar weliba kormeerka ku sameynaya waxyaabaha sidoo kale cadcad ee la saadaalinaya in ruushka uu kaga baxay heshiiskan waxaa ka mid ah in moscow ay doonaysa markan in nafta ay dhaafiso shakhsi weliba oo ay ku qabato dagaalka yukrain ha u dhashay yukrain ama reer yurub ha noqdee maadaama waayihii dambe si aad ah ay u xoogaysanayaan in dalalka yurub ay doonayaan in askar fara badan ay u soo diraan gudaha dalka yukrain si ay uga barbar dagaalamaan ciidanka xukuumadda kiyef benyamin netanyahu oo bilaabay ugaarsiga shakhsiyaadkii dacwadda ka geeyey maxkamadda i c c iyo safiirkii koonfur afrika u fadhiyey faransiiska oo nafta la dhaafiyey wargeyska liboynte ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu daabacay warbixin uu ku yidhi waxaa baariis laga helay meydkii safiirkii koonfur afrika u fadhiyey faransiiska emmanuel kusenathi kaasoo la sheegay in uu ka soo dhacay dabaqa labiyo labaatanaad ee hoteel uu ka deganaa caasimadda faransiiska ilaa hadda lama xaqiijin cidda ka dambaysa dilka balse waxaa xusid mudan in ninkan uu ahaa shakhsigii maxkamadda i c c u gudbiyey dacwaddii ka dhanka ahayd benyamin netanyahu waxay warbixinta oo sii socota tilmaamaysaa in ninkan inta aanan la dilin ka hor uu ku jiray xaalad walaac ah oo xooggan waxayna haweenaydiisii qolyaha baaritaanka u sheegtay in emmanuel xaaladda uu ku jiray ay ka muuqatay mid filasho geeri ugu jira oo ka baqanayay in nafta la dhaafiyo waxay dowladda koonfur afrika sheegtay in baaritaan madax bannaan ay iyadu ku samayn doonto kiiska safiirkii u fadhiyey dalka faransiiska waxay dhanka kale falanqayaal arrimahan u dhoondoloole sheegayaan in arrintan ay cirka sii gelin doonto xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa bretoria iyo talaabiib gunaanadkiina ma jirta filasho aanan ka ahayn in benyamin netanyahu iyo xukuumaddiisa ay ka dambayso dilka aanan raadka badan laga tegin ee loo geystay safiirkii dowladda koonfur afrika u fadhiyey dalka faransiiska guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag maxaan ka naqaanaa asalka geed talaalka ama geedka ay soomaalida u taqaano geed hindiga fawaa'id nuuce ah ayaa ku jirta sidee ayaa looga adeegsadaa geyiga soomaaliyeed iyo guud ahaanba caalamka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir geedka niim oo sidoo kale loo yaqaan niimka hindiya ama asadirakta waa geed si weyn looga yaqaan waddamada aasiya gaar ahaan dalka hindiya magaca cilmi ahaan ee geedkani waa asadirakta indika waxaanuu ka tirsan yahay qoyska loo yaqaan asadirakta geedkan waxa uu si weyn caan ugu yahay faa'iidooyinkiisa badan ay qaybta ka yihiin in wadamo badan uu ka yahay daawo dhaqameed laga soo bilaabo dalalka markii ugu horreysay uu kasoo shaacbaxay ilaa kuwii uu ku baahay wixii markaas ka dambeeyey dhinac ka mid a waxtarkiisa waxaa la sheegaa in geedkan uu leeyahay awood uu ciidda ama carada uu kaga nadiifiyo milixda ku jirta taasoo ka dhigaysa mid aad muhiim ugu ah deegaanka iyo dib u soo celinta dhulka nabaadguuray sidoo kale waxa uu caan ku yahay geed talaalka in uu leeyahay adkaysiga muddo ka badan boqol iyo siddeetan ama gaari karta ilaa laba boqol oo sano oo uu noolaan karo waxa uu adkaystaa cimilada sidaba lagu xaqiijiyay cilmi baarisyo dhowr ah iyo tijaabooyin ay sameeyeen shakhsiyaad wax ka qoray waxtarka geedkan ee dadka iyo deegaanka haddaba intaynan u gudagelin faahfaahinada la xiriira fawaa-idiisa caafimaad waxaa macallin cabdinuur oo loo yaqaan macallimo aan wax ka weydiinay taariikhda iyo halka uu kasoo jeedo geed talaalka ama geed hindiga geedkan asaga ahe niimka la yidhaahdo ama geed hindiga magaciisa orijinaalka markii hore ee faraciisa meesha uu ka imaaday waxaa weeye indiya iyo sri lanka ugu horreynna markii u horreysay waxaa lagu arkay oo geedkan faraciisa uu ka soo baxay northern india ama waqooyiga indiya boqol iyo konton sana muddo hadda laga joogo ayaa geedkan hindida markii ay ganacsanhayeen ama gumaysiga ay la socdeen yaa dhulka afrika lagu soo beeray geedkan oo la keenay oo uu afrika imaaday meelo badan baana geedkan hadda uu ka baxaa lagagana faa'iidaystaa geed waxaa weye iska bixi og oo dabeecad fiican hoos leh mira leh mirihiisa inkasta oo hadda dadka ayagoo cunhay aanaan arkin laakiin qodaxna ma laha waa geed hoostiisa qabowdahay oo caleemo bixiyo oo oo la harsan kara marka afrikadan meel kasta oo ad tagta geedkan aad buu ugu yaalaa oo hanuun buu ka baxaa soomaaliya hadda wuu ka baxay oo waddankeennan soomaaliya markii la dhaho yacni geed tallaal eh, geed tallaal ahaan baaba loo isticmaalaayo waa xaafadaha lagu beertaa Eh, caleentiisa siyaabo badan baa looga faa'iidaystaa oo waa waa la isku daaweeyaa oo dad waxaad arkaysaa malaria aniga markay qabata dhahahaya oo geedkan geed hindiga caleentiisa un baan isticmaalaa dad marka siyaabo kala duwan bay u isticmaalahayaan oo dad waxay samaynhayaan eh, qaybihiisa laamaanka cardunka ee intay soo gooyaan bay ayagii caleentii hoos wataan bay calaanjinhayaan waana aad buu u kharaar yahay kharaarka asaga ay iska laqahayaan dad intay habeenkii biyo la dhigaan ay subaxdii caleenta is- iyo waxaas intay iska miiraan bay biyahaas oo kharaar ahoo caleentii ku baryay bay cabahayaan kuwo intay caleentiisa soo qaadaan oo ay karkariyaan oy qaboojiyaan bay caleentii biyihii ka dhiimay yay cabahayaan siyaabahaasay iskugu dadaawayaan siyaabo kalena kolley waa un jiraan oo ayadaga loo isticmaalo geedkan dadkii uu ka imaaday ee hindida ahaa marajosa bay ugu yeeri jireen annaga geed geed hindi baan dhahnaa markaan dhulkeennan joogno ama geed tallaal dad baa u yaqaana dadna waxaabay waxaabay dhahaanba nim nim tree baad maqlaysaa hadda afrikaankan haddaad dhexgashay ee dhulka dhirta iyo daaqa dadka ay khuusaysa markaad aragta meelaha ay geedaha ku tatallaaleen waxay ku qoraan nim tree bay ay u qoraan geedkan oo magaciisa nim tree buu hadda macruuf ku yahay waqti xaadirkan la joogo soomaaliya ma ahee laakiin meelaha kale wey geed talaalka ama geedka niim waxa uu kaga soocan yahay in badan oo ka mid ah dhirta iyo geedaha kale inuu leeyahay waxtar caafimaad oo si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan dadka iyo xayawaanaadka kale sidoo kale geedkan waxaa loo adeegsadaa ka hortagga cayayaanka isagoona qayb muhiima ka noqda daawooyinka lagu nadiifiyo hawada marka laga hadlayo deegaanka waxa uu sidoo kale xubin muhiima u yahay daawooyinka waxtarka leh wax lagu bacriimiyo saliidda laga helo iyo caleemihiisa iyo iniintiisa eena waxaa loo adeegsadaa caafimaadka iyo maadooyinka waxqurxinta fawaaid aad u fara badan ayaa loo nisbeeyaa geedka niimka ama geed hindiga inkastoo islamarkaas ay jiraan dhibaatooyin ay tahay in laga feejignaado isticmaalkiisa marka laga hadlayo waxaa doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo aan dhowaan la xiriirnay aan wax ka weydiinay fawaa'idda geedkan ka hor inta uusan u gudbin ka hadalka waxoolada ka dhalan kartaa iyo faahfaahinadooda ee wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u tiro badan oo u fiican ee caafimaadka aadanaha taasoo ugu wacan awooddiisa ka hortagga bararka ee la dagaalanka bakteriyada ee iyo sunka saarista jirka taariikh ahaan waxaa si weyn loogu adeegsaday ee geedkan daawo dhaqmeed ahaan ee waxaana qaybihiisa kala duwan sida caleenta ee jelifta iyo saliiddiisa lagu sameeyaa daawooyin loogu talagalay cudurrada maqaarka caafimaadka afka iyo ilkaha iyo xanuunada gudaha jirka ku dhaca intaba wuxuu caafimaad ahaan geedkan aad ugu fiican yahay yaraynta qandhada ciridka iyo dufanka ilkaha ee sidoo kale la dagaalanka bakteriyada ee caday dhaqameed ahaan ayaa loo isticmaalaa ee gobollada qaar ee kulaylaha ah sida laantiisa niimka ayaa si inta la ruugaa si dhaqameed ah loogu nadiifsadaa ilkaha ee daaweynta cudurrada maqaarka ayuu aad ugu fiican sababtoo ah waa jeermis dile waana antiseptic wuxuu u fiican yahay finanka yaryar ee maqaarka ka soo baxa ee cuncunka leh ama goobabyada ama sida cambaarta oo kale leh ee sidoo kale wuxuu u fiican yahay nabarada bogsiintoodu ayuu aad ugu fiican yahay wuxuu leeyahay awood bogsiin nabreed oo jeermis dilo ah ee taasoo loo adeegsan karo nabarada ee sida gubashada caabugyada iyo nabarada kale intaba ee wuxuu sidoo kale u fiican yahay geedkan ee dib u dhiska iyo qoyaansiinta maqaarka sidoo kale wuxuu xoojiyaa caafimaadka timaha xoojinta difaaca jirka ama wax loo yaqaano immunitiga soo saarista caleenta niim waxay gacan ka geysan kartaa hoos u dhigista iyo hagaajinta heerka sokorta dhiigga maadaama ay leedahay sifooyin antidiabetic ah iyo hyboglycemic ah ee sidoo kale wuxuu u fiican yahay ee, geedka niim caafimaadka beerka wuxuu sidoo kale dadka ka caawiyaa bogsashada caloosha ama gaas calooleedka ama boog calooleedka waxa loo yaqaano ee, sidoo kale caloolo fadhiga ayuu aad ugu fiican yahay wuxuu ka hortagaa bararka ee sifooyin kala duwan isagoo adeegsanaya ee inuu ka hortago caabugyada bararka keenaya inuu yareeyo xanuunka bararka keenaya iyo cudurrada kala goosyada ku dhaca artriska loo yaqaano ee ugu dambeyntii ilaalinta antioxidantska wax loo yaqaano antioxidantska ama waxyaalaha difaaca jirka waxyaalaha soo weerara ka difaaca ee ama waxyeeleeya sida radicaleska xorta ah ama wax loo yaqaano free radicaleska sidoo kale waxaa jirta xaalado ay muhiim tahay in lagu baraarugo oo dhakhtarku uu ka dhawaajiyey ee waxyeelada ama dhibaatooyinka geedkan niim uu u leeyahay jirka bani aadamka ee wuxuu noqon karaa sun iyo khatar caafimaad haddii la liqo geedkan oo si qaldan loo isticmaalo wuxuuna khatar gaar uu ku leeyahay ee ilmaha yaryarka ah iyo haweenka uurka leh iyo dadka da'da ah ama qaba xaaladaha caafimaad ee gaarka ah ee inkastoo isticmaalka geedkan ee bannaanka marka loo isticmaalayo maqaarka guud ahaan loo arko mid ammaan ah haddana haddii si khaldan loo isticmaala wuxuu sababi karaa falcelino iyo dhaawacyo caafimaad inuu keeno ee wuxuu aad ugu khatar badan yahay ilmaha yaryarka ah sidoo kale waxaa laga ilaaliyaa dhaawaca xibnaha jirka ku yaala ee qadar badan oo geedkan ama saliidiisa ama caleentiisa oo la maryo ama la liqo wuxuu dhaawici karaa beerka iyo keliyaha ee halistiisana way sii badan kartaa haddii si joogta ah loo isticmaalo qadar badan oo ka mid ah la isticmaalo sidoo kale waxaa lala xiriiriyaa dhigxaanta keliyaha gala waxa loo yaqaano kidney stoneska inuu qayb ka yahay ee sidoo kale wuxuu leeyahay xaalado qaar oo sumowga ee maskaxda ee dadka waaweyn wuxuu u sababi karaa wax la yidhaahdo toxic encephalopathy ama xanuun maskaxeed oo dhaawaca shaqada iyo qaab dhismeedka maskaxda ee sidoo kale wuxuu leeyahay falcelino xasaasiyed marka saliidiisa ama geedkiisa la isticmaalo ee cuncun iyo finan culus rashis waxyaalo noocaasa iyo casaan jirka inuu u keeno ee ugu dambayntii wuxuu dhibaateeyaa xagga dhalmada waxaa loo yaqaano infertility ayuu yeelan karaa ee isticmaalkiisa tirada badan geedkan ayaa keeni kara ee bacrimin la-aan kumeel gaar ah taasoo rag iyo dumarkaba ku sababi kara ee cilmi baarisyo la sameeyey ayaa muujiyey ee inuu yaraynayo dhaqdhaqaaqa iyo tirada shahwada ragga sidoo kalena ay carqaladayn karto ugxanbixinta dumarka si kastaba geetalaalka marka laga yimaado fawaa'idiisa caafimaad ee uu xeelada u geysan karo waxaa dhanka kale uu leeyahay waxtar dhinacyo kala duwan sida inuu qurxiyo deegaanka yahay geed har leh oo bixiya hoos aada u ballaaran looga hortago nabaad guurka dhulka islamarkaana saxaraha lagula dagaalamo haddaba macalin cabdinuur waxaa mar kale uu inoo sharxaya dhinacyo kale oo ka mid ah fawaaidda iyo waxtarka geedkan saxaraha lagaga hortagaa webigan niilka la dhahahay qaybtiisa saxaraha dhexdeed ee qaybtan niilka buluuga iyo niilka cad labadaba ayagana waa lagu beeraa oo way wadamada uu dhex marahayaa ku beeraayo webiga labadiisa jirjir baa lagu beeraa wuxuu ka baxaa sacuudiga iyo masar iyo suudan intaba way beeraan dhulka saxaraha ahayna ku beeraan oo ka hortaga saxaraha ahaan baa looga faa'iidaystaa oo oo lagu beera waxaa kale faa'iidooyinkiisa geedkan waxaa weeye waxaa lagu beeraa beycadda dhexdeeda deegaanka xaafadaha fiyaalaha dukaamaha hortooda yaa lagu beeraa caleen buuna bixin geed qodaxaleena ma aha oo dhib ma keeno laaman wuxuu leeyahay laga faa'iidaysan karo oo jijilicsan oo jiicaame eh hoos buu leeyahay laantiisa haddii ay baxdana haddii hadda la soo gooyan hata hata waa intii alwaax ahaan loo qorqoro waa la isticmaali karaa markaan si kooban isu dultaagno muuqaalka geed talaalka geedka niim waa geed si deg deg ah u koraa harkiisu ballaaran yahay mar walibana cagaaran oo aysan ka dhicin caleemaha sanadka oo idil waxaana ku caan yahay inta badan inuu yahay mid si aada uga dhex muuqda keymaha isagoo muujinaya astaanta cagaaran ee keynta geedkan waxaa la sheegay in dhirirkiisa uu gaaro ilaa lix iyo toban mitir mararka qaarna uu koro ilaa shan iyo labaatan kilomitir balaaca marka laga hadlayo cabirka caleemaha waxa uu gaari karaa ilaa toban mitir xididadiisa ayaa ah kuwo waaweyn oo ballaaran waxaanay u fidsan yihiin dhanka balaaca mana ahan kuwa hoos u deega sababtaas awgeed waxaa marka la beero geedkan ay khubarada ku takhasustay aqoontiisa ay soo jeediyaan in masaafo dhan ugu yaraan saddex mitir la kala dhex dhigaa labadii geedba si aysan isugu dhicin jirida geedkan waa mid adag oo xoogan midabkeeduna yahay buni madow waxaana ay leedahay maqaar dusha ka jajaban dhexroorka jirida waxaa u dhexeeya toddobaatan iyo shan senti ilaa boqol iyo konton sentimitr caleemaha waxa ay ku urursan yihiin dhammaadka laamaha dhirirkoodana waxa uu gaarayaa ilaa soddon sentimitr caleemahaasi waxaan aragnaa inay yihiin kuwo kala qaybsan waxaanay ka kooban yihiin ilaa toddoba iyo toban caleemo yaryar oo isku lamaan ubaxa geedkan waa mid cad oo leh ur udgoon waxaana uu ku yaalaa laamaha dhinacyadooda dhirirkiisana waxa uu gaaraa labaatan sentimitr midhaha marka laga hadlayo waa mid midab cagaaran leh marka uu yaryahay kadibna noqda huruud marka uu bislaado inta aan kasoo hadalnay oo idil waxaa in la xuso muudaan in dhammaantood siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto caleenta midhaha iyo ubaxa waxaa midkiiba lagu daaweeyaa cudurro cayiman oo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى